Ururada haweenka ee ka dhisan degmada Duble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ah kuwo mar waliba u taagan garab siinta bulshada, gaar ahaan dumarka u baahan garab istaagga. Guddoomiyaha ururka haweenka degmada Duble, Faadumo Cabdi Yuusuf, ayaa ka warbixisay caqabadaha haysta haweenka ku nool degmada Duble, si gaar ah ururka haweenka oo ay sheegtay in aysan haysan xafiis u gaar ah iyo sidoo kaleeto hool ay shirarka ku qabsadaan. Iyadoo hadlaysana waxay tidhi caqabadaha hortaagan haweenka horta mid lasoo koobi karo ma aho maadaama ay sidaas sii taxan caqabado fara badan baan ayaan haysataa oo waxaa ka mid ah ma haysano xafiisyo ma haysano hoolal aan iskugu imaano aan ku shirno oo caqabadana haysata iyo nabadii iyo wixii sidaan hadda nabadan dhalanayna aan leenahay markaan nabadii raadinayna haweenkii meelaha unbaan iska soo wacanayna meel baan iskugu imaanaa ma haysano micnaha hataa meel yar hal qoloo yar oo noo kiraysan baa jiraan kirada hataa dowlad naga awoodeynin maamul naga awoodeynin anaga aan iska bixinaa marka caqabad weyn baana haysata haddaan nahay degmadii Dhobley haweenkeedii caqabad weyn baana haysata oo tahay aan haysanin meel cayiman oon iskugu imaano oon ku shirno oon ku wada hadalno dhibaatadana haysato iyo dhibka dhacaya aan ka sheekeysan karin marka caqabada ugu weyn oona haysato haddaan nahay degmada Dhobley arrintaasaan haystaa maadaama aan ahay guddoomiyaha haweenka Dhobley dhibaato badan ayaa haweenkii ku dhacayo awood aan aan micnaha ula isticmaalo mise aan wax ugu qabtana ma haysti sidaas ay sii tahay ani iyo gabdho badan oo isku xiran oo hooyooyinka ah ayaa wax alla wixii anaga gacanteena dhaqdhaqaaq ee tahay ayaan ku suubinaa inaan ruuxii dhibaataysan iyo ruuxii dhib qabo inaan sidaas aawadeed aan ugu tagno aan u geyno waxaan u geyn karno